barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemada geeska afrika iyo caalamka oo aad nagala socotaan v o a somaali com
duhur wanaagsan iyo jimco barkhadeed ayaannu dhegaystayaal idin leenahay waa koob iyo soddonka bisha ogost sannadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socotiinaya sahre ciidle nuur iyo ibraahim xasan daandure
qodobada aad maqli doontaanna dhegaystayaal waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aynu ku eegayno heshiisyadii hore ee magta soomaalida iyo sidii ay isu xushmayn jireen soomaalidii hore qabaa'ilku magta waxay u qaybsadaan reer kun nina ama siddeed boqol oo nina ama kun iyo shan boqolaa nin ku dhimanaya ah kun iyo shantaa boqol quudhatiraa la yidhaahaayo dhifaad by one baa loogu dhufanaya calaa nin wixii u qabtaa la saaraya xoolahaasaa la uruurinaya labaatankii ninba ama soddonkii ninba halbaa qabanaya
waxaa kale oo aan barnaamijkeenna ka maqnayn heesahaanu idiinku talagalnay dunida gabloosho wakhtiga isgurayo xilliga isgadiyayo
ciyaarihii iyo qodobo kalena waan idahaynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doona warkii dunida
gobolka florida ee dalka maraykanka ayaan dabaaldegaynin amaba aan sidii ay ugu talagaleen amaba ay u qorsheeyeen uga qayb qaadanaynin maalinta fasaxa ee maalinta shaqaalaha maraykanka oo ku beegan toddobaadkan hay-adda saadaalisa duufaanada ee dalka maraykanka ayaa sheegtay khamiistii shalay in ay ku soo fool leedahay duufaanta loogu magacdaray dorian taasi oo la filayo jimcahan maanta ah in ay garaacdo jasiiradaha amaba xeebaha bahamas iyadoo ku soo foolle gobolka florida ee dalka maraykanka maalinta sabtida iyo axadda sidoo kalena waxaa la filayaa in ay gobollo kale uga sii gudubto ilaa isniinta duufaantan ayaa la sheegay inay kordhisay xawaaraha ay ku socoto oo ay imika marayso boqol iyo shan iyo lixdan kilomitir saacadiiba waxaana la sheegay in heerkeedu uu yahay heerka labaad ee lagu qiyaaso duufaanada iyadoo la sheegayo meelaha qaarna inay marayso heerka koowaad waxaa la sheegay duufaankani inay meelaha qaar ku socoto xawaaro dhan laba boqol iyo sagaal kilomitir saacadiiba taasi oo kordhinaysa xawaaraha iyo khasaaraha ay geysanayso duqa magaalada duqa magaalo duqiyaasha amaba maayarada magaalooyinka gobolka florida oo kulan yeeshay ayaa digniin u gudbinaya dadka gudoomiyaha gobolka floridana wuxuu ku dhawaaqay xaalad deg dega inuu gobolkaasi ku jiro
booliiska hong kong ayaa la sheegay inay xidheen saddex qof oo caana oo u ololaya dimuqraadiyadda ka hor bannaanbax xoog leh oo la qorsheeyey in uu ka dhaco hong kong sabtida berita ah qabanqaabiyaasha dibadbaxyada ayaa waxa ay iyagu ku baaqeen bannaanbaxaasi laakiin waxaa ka biyo diiday oo in la qabto aan ogolayn guddiga rafcaanka dadka la xiray ayaa waxaa yihiin george wong oo u ololaya dimuqraadiyadda ah oo la xiray maanta oo jimcaha isagoo looga shakiyey abaabul bannaanbax sida booliisku ay sheegeen iyo weliba agnes jo oo iyaduna ka mid ah dadka u ololaya dimuqraadiyadda
duhur wanaagsan dhegaystayaal jimco wanaagsan baan idin leenahay mar kale halkaasi aad wararkaa kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii aad jimco kastaba dhegaysan jirteen ee sooyaalka dhaqanka waxaa inoo soo diyaariyey oo inala socodsiinaya wariyahayaga magaalada laascaanood cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool toddobaadkan waxaa marti nooga ooday kayse maxamuud indhataag oo ka mid a waxgaradka deegaanada soomaalida sida weyn loogu yaqaano kuna sugan degmada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana kusoo qaadan doonaa qaabkii dadkii hore ee soomaaliyeed ay magaha iyo dhaqanka iyo heshiisyada dhexdooda yaalla xagga wax iska bixinta dadka ay iyo sida ay qoysaska soomaaliyeed u qaybsan jireen waxyaabaha dhexdooda qaadhaanka ay ka mid tahay marka dhibaata ku timaado sida ay isaga bixin lahaayeen dhaqanka soomaaliyeed dee waa bayaad dadku wuxuu lahaa dhaqan dadka soomaaliyeed dhaqan buu lahaa dad kala soocan buu ahaa guurti buu lahaa madax buu lahaa cuqaal buu lahaa dumar la yidhaahdo marwooyin buu lahaa dhallinyaro waxgarada oo xoogaha wada waraabsataa oo guryaha isla oodaa oo wax isla qabataa oo ceelasha ka wada cabtaa oo ninkii markaa tabar daran lala waraabiyo xoolaha dhaqanku sidaasuu ahaa oo ku salaysnaa dad xididah oo wax isu ah oo waxay isu yahaan waxay isu yihiin yaqaan oo qabaa'ilah oo af ku wada hadla oo wax wada cuna oo wax wada qabta buu dhaqanka soomaaliyeed ahaa waa la xididi jiray gabdhaha la kala guursan jiray gabdhaha geel baa laga bixin jiray oo yarad baa la odhan jiray reerba reerkuu ka wanaagsan yahay baa ninku ardaadhigi jiray sidaasaa dhaqanku ahaa odayaal bay lahaayeen odayaal baa jiray waxgarada guurti baa jirtay guurtidaasi laba arrimood bay ugu xiiso badnaayeen xididka iyo waxeesu ahaanta xagga qabiilka xigaal baa la yidhaahaa labada arrimood bay ugu xiiso badnaayeen martigelin bay lahaayeen martisoor bay lahaayeen waa laysu soo hoyan jiray ninka riyaha qala waa lagu caayi jiray riyaha idahaa laysu qali jiray geelaa laysu qali jiray geelaa la wada maali jiray gurigaaba lagu wada jiro laba reeroo kala qolaabaa guriga ku wada jiri jiray oo wax isu ahaan jiray oo sidaa saaxiib ku noqon jiray horta dee dhaqanka soomaaliyeed sidaasuu ahaa af bayna ku wada hadli jiraan kays aad iyo aad baad umahadsantahay barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha bilowgiisii baynu ku jiraa dulucdeena waxaynu ku eegaynaa waa qaab dhismeedkii xeerarkii iyo dhaqankii iyo magaca bal ka waran marka intaynanu gelin qaabka magta ay u bixin jireen iyo waxyaabaha ay shuraakada ku ahaayeen dadka intaa la eg ee wanaaga faraha badan aad kasoo sheekaysay dhaqamada dhanka xeerarka u yaalay maxaa ka mid ahaa oo bulshadaasina la yidhahda war waxaasaa dadkaa xeer u ah dadkana waxaanaa xeer u ah bal nooga war run ahaantii dadkaasi xeer wanaagsan bay lahaayeen xeerkaasi wuxuu ahaa waxaa laysu celin jiray oo la kala gaadiid cisan jiray awrta reere meel wadayaal oo aan isku qolo ahayn baa qola guuri jirtay qolada kalaa gaadiid baa la odhan jiray awrta lagu guuro gaadiid celis baa la odhan jiray qolada aan guuri karayn awrta qoladii hore ka guurtay baa loo soo celin jiray gurigaa la wada oodi jiray taxgelin buu dadku isku lahaa xidid baa la ahaayoo ninka xididkaa cayda mamnuuc bay ka ahayd gefka kale mamnuuc buu ka ahaa maagu mamnuuc buu ka ahaa daandaansigu mamnuuc buu ka ahaa waxaasi dee xeerarkoodii bay ahaayeen oo xeerar dhaqan bay ahaayeen oo dee xeerar u wanaagsan bay ahaayeen gabdhaha taabashadooda dhirbaaxadoodu mamnuuc bay ka ahayd xeerna way ka lahaayeen xoolay ku kala qaadan jireenoo xoolo la yidhaha xaal bay ku kala qaadan jireen xaalkaasi waa hanti ama waa geel oo waa qaalin geela gabadha dhirbaaxo ama waa laba qaalmood ta la kubsado iskabadaa ama lababa kubsan jirin mamnuuc buu ahaa kubsigu laba taabtaan buu ahaa gabdhuhu laba taabtaan bay ahaayeen waa la ysku dili jiray laba qabiil baa isugu maran jiray haddii isagoo ninku gar qaadanaya oo le waa gar qaadanaya oo gabadhii maxaan ka bixiyaa wiilkaygu kubsaday ayaa haddana dagaal laga xigi jiro gabadhu laba taabtaan bay ahayd odayga weyni laba taabtaan buu ahaa sodohdu laba taabtaan bay ahayd xeerar adag baa ka yidhi ninka bakhaylkaa waxaa loo yiqi nin xun oo bulshada caankaa oo bakhayla ninka martida ka seexda waxaa loo yiqiin nin xun oo bakhayla oo aan loo hoyan oo ku ceebaysan bulshada dhexdiisa ahaa dhaqanku saasu ahaa kaysa dhaqamada iyo xeerarka laba qaybood ba ahayn kuwana waxay ahaayeen qoysaska dadka xididka iyo dadka ehelka midna waxay ahaayeen mid guud oo dadka deegaanka ama oosha halkaa degani ama dadka deegaanada deriska ka ah oo kale ay ku dhaqmi jireen bal labada xeer waxay ku kala duwanaayeen bal iga waran wax badan kuma kala duwanayn soomaalidu caado waxay u lahayd fardahay kala dhexi jireen iyo geela xeerarka ugu adadag ee soomaalidu lahayd weliba dhinacan waqooyiga u badnaa wuxuu ahaa geelaa lakala dheci jiray marka qabiil ama qaran baa geel laga dheci jiray laba boqola ama saddex boqola ama shan boqola ergaa ka daba tegi jirtay aanu hubaysnayn ergadaasi markay qoladii geela dhacday iyo waxgaradkeedii u tagto hadalku wuxuu ahaa war lagu soo celiya dhacdi iyo geeli erge kalaa qaabili jirtay guurtibaa qaabili jirtay xoolaha waa laysoo celin jiray dhaqan wanaagsan buu ahaa hadda waxaad moodaa inuu maaragtay beryahan uusanba jirin oo ilbaxnimaa la helay oo magaalooyin baa la galay oo dhaqankaasi waaba sii wititii oo waa yaryahay fardaha waa la kala jeedlan jiray oo sidaasoo kalea dooxada looga kala jeedli jiray sidaasoo kalea la ysugu ergeyn jiray waa laysu celin jiray waxaa jiraayana kaysa xeerar laysla yaqaano oo waxaa jirta odayaashii soomaaliyeed ee hore aad soo gaadhay xeerba xeer ku gudbi jireen bal marka laleeyahay xeer baa xeer lagu gudbay ama xeerarkaasaa yaalay qabiilada soomaaliduna way lahaayeen kuwa caanoo la yaqaanay oo wax lagu kala qaato waxaa ka mid ahaa xeerarkaa dee nin baa ku dilay wuu ku garmarin waayey adna beraad dishay weji uu kuugu yimaadaa ma fura hadduu kuu yimaadana waxaa ku gudban wixii uu sameeyey oo xeerkaasi saasuu ahaa duushan halaad bixiyo shantiba asalkeedaba waxaa qarankaas wax kuu geystay ku dhaqma ee kugula macaamilay baa lagaa waraysanayaa qoladaadii baa kaa waraysanaysa iyo qarankii aad ka dhalatay ama qabiilkii aad ka dhalatay ninkaasi way xumeeyey baad odhanaysaa ama raggii baa odhanaya ka keenaya xumaan waxay odhanayaan reerkaasi ama qabiilkaasi wayna xumeeyo magtii waynoo diiday mar dambaa nin laga dilayaa hadday yimaadaan kiibaa ku gudban waa xeer xeer ku gudban dhac baa laguu geystay oo xoolaa lagaa dhacay ergaa ka daba tagtay waxba waa la soo celin waayey mar dambaa iyaga la soo dhacay xeerkaasina xeerkaasu ku gudban yahay gabadh baa la dhacay gabadh kaala la dhacayaa waa ku gudban yahay xeerarkaas ku gudbani sidaasay ahaayeen kuwa la isla qaatay ee qabiiladaasi isla qaateen maxaa ka mid ahaa kuwa la isla qaatay ee muwaafaqa lagu yahay ee intifaaqa lagu yahay ee soomaalidu isku raacsan tahay waxaa weeye in laysna nabadgeliyo dhacna laysu celiyo dhallinyaraa wax samaysay hadday xaajadu waayeelka iyo guurtida gaadho guurtidu waxa qaranka kala gaadhay waa inay ka garuudaa wixii kaga maqana u soo celisaa intaasaa laysla ogoliya kays si weyn looga hadla waa dhanka magbixinta iyo waxyaalaha qabiiladu heshiiska ku yihiin balqaabka magtaana loo bixiyo marka wax lagu yeesho iyo noocyada ay kala yihiin magta boqol halaad baa ka xukunaa boqolkaa halaad waxaa loo kala bixin jiray jifi iyo magdheer qabiilkay xeer u ahayd mar dambe waa la kordhiyey toban halaad baa lagu daray saddex iyo soddonka ahayd rafisaa lagu daray oo qoyskii sabri waaye saddex iyo soddon ku sabri waaye ilaa inta kale tolkii weynihii baa leh baa toban loogu daray tobankaa qabiilkii wax dilay baa la saaray magtu sidaasay ahayd haddii eebaydikadii xagga shareecada dadku shareecada waana haystay aadna uguma dhaqmi jirin oo waxaan la yidhaahdo maqalladada geela maqalladada ah ma ma laysuma siin jirin laakiin wax u dhigmaa laysa siin jirayoo ninka geerida xun ee labada reer ku kala dhinta wax la yidhahdo magdharaareed baa la kala qaadan jiray magdharaareeddu waa maxay waa mag ganaax leh oo haddii eebaydinkeeda ninka magtiisii ka badan oo gabadhi la socoto oo muddo toban casho ka yar lagu kala qaato sidaasaa ha adigu markaa qoriba ma jirin hadduu doono ninka bur baa lagu diri jiray ama toori baa lagu diri jiray ama gudin baa lagu diri jiray qoryaha dambe sidaan maqlay anigu ma soo gaadhay wakhtigaa qoryuhu waaba dambeeyeen habal lagu dilo qori markaa qorigana waa la keeni jiray gabadh godobreedana waa la bixin jiray boqol iyo labaatan halaad ama boqol iyo soddon halaad oo magacooda la yidhaha magdharaareed oo toban casho gudahood aan ka badnayna waa qabiilku waa bixin jiray oo iyaga la soo gooyo dowladuhu markay yimaadeenna xaraash baa la odhan jiro haddii la hadhadlo reerkaa waa la xaraashi jiro geel baa laga qabtay baa la odhan jiray saasay ahayd marka magta oo kale bal qaabka qabiiladu oga qaybsadaan oo kale maadaama barnaamijka sooyaalka dhaqanka jimcaha ee v o a na ku jiro qaabkabay kaysoo u qaybsanayaan magta boqol iyo labaatanka halaada qabaa'ilku magta waxay u qaybsadaan reer kun nina ama siddeed boqol oo nina ama kun iyo shan boqolaa nin ku dhimanaya kun iyo shantaa boqol qoodhatiraa la yidhaahaayo dhifaad by one baa loogu dhufanaya calaanin wixii u qabtaa la saaraya xoolahaasaa la uruurinaya labaatankii ninba ama soddonkii ninba halbaa qabanaysa sidaasaa geelaa loo uruurinaya saasuu soo baxayaa nooc kalaa jirtoo la yidhaaho hayn yaa hayn baa la yidhaah ama waxaa la yidhaha qabno rag qabiilkii ka midoo xoola leh oo qabiilkii ka mid ah baa magtii bixinaya oo waxay ku bixinayaan xoola hayn qabnaa la yidhaah konton ninoo reerkii ka mid ah yaa ayaa min toban halaad isu saaraya To- min toban halaad ama min labiyo toban halaad ama- kaan waxayn bay ka bixina tobankan qabiilkii kunka ahaabay damaanad qaadayaan oo magtiiba iyagaa bixinaya oo qabnaa la yidhaah oo xoolahayn baa la yidhaah uu taasaa qiimo badan haddii ay jirto magtan qoora tiradaa nin caydha oo aan waxba haysan iyo nin wax yar haysta iyo nin xoogaa haysta iyo nin indoorale haysta baa depart by one loo odhanayo isku in baa qabanaysa
waxaa jirta een, een, qoora tiraa la yidhaah aad iyo aad adigoo mahadsanaya kayse een, marka xoolahaasi lasoo ururiyo oo la keeno oo qabiiladii lagu wareejinaya geela loo keeno bal boqolka halaadee la bixiyey muxuu kasii kooban yahay isaga laftigiisu boqolka halaada la bixiyey laba nooc weeye magta muqalladada udhi- u dhigantaa ee magta shareeca u dhigantaa waxay u badan tahay geel dhidi qaalmay u badan tahay boqol qaalmood bay u u badan tahay magta kale ee iska isku dhaca iyo eh, haddii ay baydankeedile shilka iyo haddii ay baydankeedile aan maaragtay bareeraha u dhicin tooreyda iskaga dhacdanin iyo dubaaqada iyo waxaa shareecaduna waxay tahay mukhafafo mukhafafay tidhaa shareecaduna mukhafay tidhahaa M- dhaqanka soomaalidana waxaa lagu yidhaahaa mag walba wax walba leh awr baa ku jirta boqolka halaad awr baa ku jirta soddomeeyo awr baa ku jira toddobaataneeyaa dhadiga wuu kala dambeeyaa muddo sanada baa la bixinayaa marbay marba mudday qabsanayaan qoradii jifin bay soo hormarinayaan si uun loo kala baxo ayaa heshiis lagu yahay in tusaale ahaan oo kale xoolaha la kala qaadanayo oo kale qolo xoole ku maqan yihiin oo aan ahayn tii een magta magta lagu gudbeeyey laakiinse ay qabayladu ku heshiiyaan in xoolihii la ururiyey reerka kale iyagu dhexdooda ay siisiiyaan een qoladan kale waxu sheeganaysan iyagu ay siinayaan taasoo kale ma sameyn kaasi maaha maaha maaha waa dagaal eh, gulufa dagaalka gulufa ee labada qolo iskaga hortimaaduba ay arrintaasi ka dhacdaa badi haddii laba qolo isu soo horfadhiisato oo dagaal isku soo horfadhiisato uu xabadi dhex marto uu cidi ku kala dhimato isa siiya magta annana way isa siinaynaa waxay dhintay saas bay ku dhacdaa laakiin ninka bareeraha loo dilo iyo labada nin loo dilo had iyo jeer ma dhacdo Ay, kama dhacdo ha waxyaabaha sida weyn een, kaysu ay u xeerin jireen odayaashii hore een, xagga maqaadashada een, marka laga yimaado een, xeerarkii uga yaalay xagga dhimashada dagaalada gacanqaadka iyo in ee, daaqa iyo dhulka waxyaabahaasoo dhan maxaa ka mid ahaana dhaqanka soomaalidu in daaqa la kala ceshibaysto mamnuuc bay waa xeerar waa xeerar aan lagu xadgudbi karin in daaqa la kala ceshado dhaqanka soomaalida mamnuuc bay ahayd laakiin way dhici jirtay sometime oo rag xun baa dad ku jiri jiray iyo dumar iyo arrintaasi dagaalku waa ka dhici jiray ceelka la wada cabayo waa hadduu biyoyarood yahayna waa dhici jirtay in laysku dilo hadduusan biyoyarood ahayna kaalinta la yidhaha kaalin gobaada laysku dili jiro kaalinta geelu caashi geliye hanaansan ee dhadhaansan ee la dhisay ee geelu caashi geliyo baa laysku dili jiro anaa dhisay iyo anaa dhisay iyo geelayga ku cabaya geelayga ku cabaya waa laysku qaban jiray Een, waxyaabaha sida weyn looga hadlo waxaa ka mid ah een, oo aad is leedahay een, muhiim bay u ahaayeen dadkii hore ee soomaaliyeed ee dhaqanka iyo xeerka oo si weyn bay u ilaalin jireen waxaa sal u ahaa waa ballanta iyo axdiga la dhigto bal ka waran xaggooda muxuu ka ahaa run ahaantii dee waa waa axdigu waa waa waa jiray ballantu waa jirtay dadkaasi dad ballantu ku fiican bay ahaayeen beentana ma aqoon hadday wakti qabsadaan waktigaa may may beenayn jirin Eh, hadday yidhaahaan waktiga aan isu nimaadno waxa aan fulino ama sida aan u kalama qaadano sidii unbay dhici jirto way ku adkayd iyaga dhankooda waana soo dhawaatayba Eh, waxay lahaayeen shirar eh, ay isugu yimaadaan geedka waxyaabaha aad ku talinayso een, maadaama barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha gabagabadiisa aan ku jiro aad leedahay een, dadku ha ku soo noqdeen waad sida weyn aad uga hadlaysaan maadaama in badan aad ku jirtaan sida xalinta iyo khilaafaadka qabaa'ilkana loo dhammayn lahaa odayaasha soomaaliyeed ee hadda joogana aad dardaaran ku siin lahayd maxaa ka mid ah run ahaantii anigu eh, intii aan soo gaadhay ama raggii hore ka soo gaadhay dee dhaqanku dhaqankaa wanaagsan aan kaaga sheekeeyey buu ahaa magaala la soo galay dadkii waabay isxariifiyeen oo ilbax bay iska dhigeen xoogaa dhaqankiina sidii wax ka yar wax gudbaybay sidii wax ka gudbaybay u muuqdaan waxaan ku talin lahaa dhaqankii soomaaliyeed ha la ilaaliyo oo sidii uu u sharfanaa ha loo ilaaliyo oo sidii gabdhaha loo kala guursan jiray ha loo kala guursado oo gabdhaha ninkaan ku fillayni ma guursan jirin ee aan masruufan karayn ee aan mariiban karayn ee aan dhaqan karayn mudduu humhuman jiro u xuruursan jirin iska guursigan iyo berriba maxkamadiina gee foolxumowi anigu waxaan leeyahay arrintaa ha la daayo ha lagu soo noqdo dhaqankii ha laysku taxgeliyo sidii laysu taxgelin jiray isku dhacan degdega ah ficiltankan labada qabiil dhex maraya siyaasad baa keentay waa wax siyaasadii keentay laba bolotiishin baa keenay laba reer bay kala hogaaminayaan iyagaa dadkii isku diray waxaan odhan lahaa anigu dhaqankii wanaagsanaa ha lagu soo noqdo in nabadda laysku dhex mari jiray nabadda laysku dhex saaxan jiray sidaas buu ahaa dhegaystayaal waxaa intaas inoogu eeg barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkani marti inoogu ahaa oday kayse maxamuud indhataag oo ka mid ah waxgaradka gobolka sool kayse ayaanu waxa uu nagala qayb qaadanaya barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo ku saabsanaa heerarkii hore ee dhaqankii soomaaliyeed iyo siyaabaha ay u kala qaadan jireen magta iyo waxa ay ka koobnayd intaanu ku kulmi doonno barnaamijkaasi mid la mid ah dhammaantii waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi xiisaha badan ee sooyaalka dhaqanka waxaad kala socoteen laanta af soomaaliga ee v o a waxaana noo soo diyaariyey oo inala socotiinayey cabdikariim olol oo laascaanood jooga haatana ku soo dhowaada ciyaarihii waxaa inoo haya axmed cali sheekh
kulan wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta cayaaraha haddii aynu ku bilowno koobka horyaalada qaaradda yurub ee uefa champions league waxaa xalay si rasmi ah loo sameeyey isku aadka wareega koowaad ee koobkaasi oo ay ka qayb galayaan soddon iyo laba koox haddii aynu ku horrayno gruubka e waxaa ku wada jira kooxaha baris san jermain real madrid clab bruj iyo naadiga galatasaray gruubka b waxaa galay bayer munshen tottenham olombiyakos iyo redstar belgrade gruubka c manchester city shaktar duneski dinamo zekab iyo atlanta gruubka d waxaa ku wada jira yuventus atletico madrid bayan leverkusen iyo locomotive moscow gruubka e waxaa ku jira kooxda liverpool oo koobka haysata napoli salusburg iyo geng liverpool iyo napoli ayaa sidoo kale xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ku wada jiray hal gruub gruubka f waxaa galay barcelona brushi dortmond inter milan iyo salavi brag gruubkana waxaa la rumaysan yahay inuu yahay kan ugu adag gruubka g waxaa galay zinet san petersburg benfica leon iyo kooxda arbi lebsig ee dalka jarmalka ka dhisan gruubka h ee ugu dambeeyana waxaa ku wada jira naadiga chelsea kooxda iakis oo iyana xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay samafeenal ka gaartay naadiga valencia ee dalka sbain iyo naadiga lili ee dalka faransiiska dhinaca kale waxaa xalay la bixiyey ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa ee koobkii horyaalada qaaradda yurub ee xil ciyaareedkii lasoo dhaafay waxaana ku guulaystay ciyaaryahan virgil vandyk oo ka tirsan kooxda liverpool vandyk ayaa waxa uu ka adkaaday meysi oo kaalinta labaad galay iyo ciyaaryahan christiaano ronaldo oo kaalinta saddexaad galay dhinaca kale waxaa caawa jiri doona qaar ka mid ah kulamada horyaalada dalalka qaaradda yurub horyaalka dalka faransiiska ee liiwan waxaa jira hal kulan waxaana is arki doonaa naadiga metso oo marti gelinaysa kooxda b s g horyaalka dalka jarmalkana waxaa jira hal kulan brushia monshladbak ayaa waxay la kulmi doontaa naadiga arbi lebsig horyaalka zeyre-ada waxaa jira hal kulan kooxda bolonya ayaa waxay la ciyaari doontaa naadiga sbal horyaalka dalka sbain ee laliigana waxaa jira laba kulan kooxda serviya waxay marti gelin doontaa naadiga seltavigo halka atletic club ay la kulmi doonto naadiga real sociedad kulamo kale ayaa iyaguna jiri doona berito haddii aynu eegno horyaalka dalka ingiriiska ee brimier liga waxaa jira dhowr kulan oo aad iyo aad u xiiso leh waxaa is arki doonaa kulanka ugu horreeya oo xilliga duhurnimo ee magaalada muqdisho soo geli doona kooxda southampton oo martigeli doonta naadiga manchester united chelsea waxa ay iyana garoonkeeda stafford bridge kula ciyaari doontaa naadiga sheffield united asovilla waxay aadi doontaa kooxda crystal bales lester city iyo banmouth ayaa kulmi doona manchester city oo horyaalka haysatana oo difaacanaysa waxay la ciyaari doontaa kooxda brighton ciyaartaasina garoonka man city ee itixaad ayay ka dhici doontaa watford waxay aadi doontaa naadiga newcastle westerham iyo norwich ayaa kulmi doona kooxda banleyna waxa ay martigeli doontaa naadiga liverpool waana ciyaarta ugu dambaysa ciyaaraha dhacaya berito xubintii cayaarahana waa naga intaas
waa hagaaga ciyaarihii iyo axmed cali sheekh intaa haddii aynu kaga nimaadno haatanna waa dhinacii heesaha waxaa inoo diyaara heestan ay ku luuqeynaysa fanaanada kaltuun xasan kaltuun bacado
dunida gabloosho wakhtiga isgurayo xilliga isgadiyayo hadba dhinac hadba dhinac guure dunida gabloosho wakhtiga isgurayo xilliga isgadiyayo hadba dhinac hadba dhinac guure cashaqiigu yaal badan kugu gooniyaaba anigana gamuunkiyo iguganay iguganay war mahaye cashaqiigu yaal badan kugu gooniyaaba anigana gamuunkiyo iguganay iguganay war mahaye kama ii hurdada iyo iga jaray gasinki gasinkiina iga jaray kama ii hurdada iyo iga jaray gasinki gasinkiina iga jaray gacal gacal gacal iyo sokeeyana uga go'ay dartayo cidlagaab wareega igarow macaano cidlagaab wareega igarow macaano gacal gacal gacal iyo sokeeyana uga go'ay dartayo cidlagaab wareega igarow macaano cidlagaab wareega igarow macaano wagisoo guduutiyo gabalkii dhacaayo gurcudama allayrkii adigaan adigaan ku gooba Wagisoo guduutiyo- heestaasi ay ku luqeynaysay kartoon bacda waxay ugu dambeysay idaacaddeenna duuramo ee barnaamijka dhallinyarada waxaana wadadan kugu soo jeedinaya zahre ciidan nuur iyo anigoo ah ibraahim xasan daandure farsamadii jimi faariga intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
gabkananigu galay iyo nafsi gaabinaya hundahayga yimiye haygawdhi haygawdhi wiilyo gabkananigu galay iyo nafsi gaabinaya hundahayga yimiye haygawdhi haygawdhi wiilyo guri aan yagleelo nolol kuulka gadhno aynu gadhna guushe guri ayn yagleelo nolol kuulka gadhno aynu gadhna guushe